saddex waxaa leedhahaa yaasmiin abuukar cumar oo ku magac dheer yaasmiin abuukarile waxaan joogaa degmada maxadaay tar ayaa layga dilay anigu waxba ma galabsan waxba ma hadlaynin wax iskuma ogeyni ilmahayga cadaaladaan u baahanay gurigayga waa la jajabshay ilmahayga waa la dilay wax ilaa saacaddaan iimid oo maamul ma jiran ilmahayga ninkii dilana laamiga maadaa iyaw taagay canshuur ayuu ka qaadaa ilmaha la dila laba gabdhoodaa layga dila laba gabdhood oo saqiiro midna tahay sideed jir midna laba jirtaa layga dila nin gurikayga oo goob ganacsiga halkaas ku yiilay waa layga jajabshay waxaan ka helaya male dowladda dembi kama gelin waxba kama halaynin weligay ma aftaagin wax ii socda ma arkin maamul ii socda ma arkin madaxaa laga jebiyey wax weli ii socda ma arkin hataa maamul xataa waa lay jajuubay waa lay gumaaday shacabaanahay ooyo soomaaliyeed oo shaqaysataanahay qofkaa ku taagana ma jirto ilmahaygaa la laayay shalay toban saaca layga dilay aanadan ilmahayga dhaqantaana lagu hayaa bawdiyaha laga jebiyey madaxaa laga jebiyey xataa sacdu dhibaana xandaraa lagaga dilay wax ii socda maamulna ma ark gurigayga waa jajubshe wax dembigan isku ogaan ma jirto cadaaladan u baahana cadaalad haddau sharciro cadaalad ilmahayga haddaan ku tuso lugahooda iyo madaxooda si loo galo si bilaadanima maan laima dhigin xataa maama raalli ahow xataa qof ilaaba xataa igu tuma ma jirto xataa hadda doolar laba doolar joogto qof bilaadan ruux bilaadan ilaahay bashar aw qalqalay oo ruux bilaadana maxaa laga rabaa ilma saqiiraa aan hooyadan dembi gelin aabbaha dembi gelin ehelkooda dembi aan gelin in ilmahaygaada xandarro loo dilo ayaa iskale ilmahaygu way dhinteen iridayga ma soo gelin iima imaanin ilaanadaan qof ii timid ma leh